markabka waa markab weyn weeye oo maraakiibta waaweynka oo shidaal ka qaada degmada ayuu yaalaaba degmaduu dhex yaalaa degmada mar sideedu yaalaa yaa wada marka markabkani yaa hogaanka uhaya waxaa hogaanka uhaya dhalinyaro waxa weeye badda ka shaqaysan jirtay oo doonyaha lagu kaluumaysta lahayd oo isla markaasna markii ay macnaha baddii jirislayaal lagaga soo daayay iyo doonyo isiiri dee waxaka waxa weeye de waxaana kolleyba dee mar haddii badi sidaas loo jiriifaayooo belo walba kusoo fikatay iyo balaayo walba kusoo fikatay oo maraakiib iyo doonyo kusoo fikadeen marka waxa weeye de idinkuna marka ka gaarsiiya si macnaha de waxa weeye ay uga joogaan wax dame wax dame inayan soo gelin baa la rabaa macnaha dadakana waxa weeye de dadkii badda ka shaqaysanayay oo siximadaha lahaa oo doonyaha lahaa shaqada ayaa istaagtay markay shaqada istaagtana waxa waxa istaajiyay dee maraakiib iyo doonyo jiriflayaala oo badaha ka yimi reer galbeedka marka markabkan hadda degaankiina yaalla iyo dhibaatadaas aad sheegayso maxaa ka dhexeeya hadda walaalle maxay kala dhexeen waay anagu badda dhaqaalaa laga heli jiray soo ma ogid badda baddaa lagu tiirsanaa dadku baddaa laga shaqaysan jiray kalluun baa lagala soo bixi jiray waa la iibsan jiray de wixiina de mar haddii maaragtay sidaas laisugu xanimay oo dadkii ay reer galbeedkii badda maraakiib kusoo daayeen hadda inaader xaggee lagaga noqdaa hadda markabkani yaa soo qabtay oo degaanka caluule kusoo xiray dadkii badda ka shaqaysanayay oo doonyaha iyo siximadaha ahaa ayaa badda aaday badda ayay aadeen markii ay arkeen in baddii xeebtii la yimi oo jiriiflayaashii ay yimaadeen ayay baddii waxa weeye ay xaalufinayaan oo jiriiflayaal ilaa boqolaal xabaa la soo geliyey markaasay tashadeen waxay badda aynu aadno inaguna aan soo qaqabanno waxaynu hello marka goormaa lasoo qabto markabkani markabkani hadda waxaa lasoo qabtay adigu laba maalin baa lasoo waday shalay iyo maantay baddaa saraa lagu hayay waa gartay badweyntaa laga soo qabtay sida wararku nagu soo gaarayaan marka marka badweynta maraya iyo jariiflayaashan aad sheegayso xaggee iska soo gaarayaan waxay iska gaarayaan walaalle walaalle waxay iska gaarayaan badda jiriiflaha soo aadaya oo badaha reer galbeedka kasoo tegaya muxuu kusoo talagalay waxa badii aan ka jiri ka shaqaysanaynay oo kalluunka laga guranayay usoo daayo adigii fiiri adigiibaa ina adeere garsoora oo fadhiya meediyadii adigiibaa afar iyo labaatan ka saacadood maqlaaya badii baa lagu soo fikadaya in adeere xaggee lagaga maqnaadaa dadka degaankaad ka mid tahay marka tallaabadan dhallinyarada ay qaadeen ma mid degaankao dhan uu isla ogaaba in sidaa wax la yeelo haa waa laisla og yahay oo dadka horta waaweyn oo birmageeyada ahi ma egin ogo waxaan raalli kama aha laakiin dadka badda ka shaqaysta oo dhallinyarada ah oo markii ay baddii laga soo galay oo jiriflayaal hub ku xiran yahay ay ay soo baddi soo fadhiisteen dhallinyaradii way tashadeen laakiin dadka odayaasha ah oo birmageeyada ahi waxaa ma ay ogola waa gartay hadda markaa maxaa ka damacsantihiin markabkan degaankiina yaalla markabkan waxaa laga damacsan yahay in halkaas uu oolaado oo lagu gorgortamo oo la yidhaahdo warbadda jiriflayaashu ha ka baxeen dee annaga dhibti na soo gaartana markabkaanaan ka rabnaa dhibti badda soo gaartay badda badda dhibti soo gaartay iyo kalluunkii badda laga guray oo reer galbeedku ka guranayaan oo dhowr shaataay oo usoo gashanayaan oo hadda nin diyaas baraa ay odhanayaan annagaa waxa weeye baddi aadoo waxa weeye badda jiriflayaasha kaxeeyo jiriflayaasha badda soomaaliya gey macnaha waxa weeye in la tashado xaq bay noqotay in macnaha la iska dhiciyo xaq bay noqotay diyaasbarada iyo reer galbeedka labadaba isku dhaqan bay noqdeen oo waxay rabaan badii intay jiriiftaan inbaddii inta loo jiriifo in ingiriiska lacagtooda loogu shubo marka waxaad iiga warantaa markabkan hadda waxaad sheegtay inuu yahay markab weyn bal sawir ka bixi siduu u eg yahay waxa ku sawiran cidda saaran haddaad warkiisa hayso cidda saaran anagu weli kama aanaan warhelin badda xeebta toddoba kilomitr buu jiraa waxa weeye waana laga soo degayaayo dee warkiisa laba waaya lama waayayaho haddee cid hadda kasoo degtay oo banaanka tiima ma jidho laakiin dadkii waa dhalinyaradii xeebta joogtay oo doonyaha iyo sicmadaha ku shaqaysan jidhay waa u baxday oo hadda saaran ilaa dhalinyaro intee gaaraysaa saaran waayo mise dhalinyaradu hadda afartan dhalinyaro ayaa fuushay waa gartay marka yaa u diray inay sidaa yeelaan dhalinyaradii de bad markabka saarayd baa waxay tiri noo kaalay dee soo gurmada marka kuwa badweynta kasoo leexiyey kuwo kalena markii markabka uu soo dhawaaday ku biireen masaasa ha sidaa weeye laakiin dadkani kulli waa dadka badda ka wada shaqaysanayay oo doonyaha iyo siximadaha dadka fuulay maaha dadka baadiyaha iyo jooga waa dadkii doonyaha iyo siximadaha wadi jiray oo badda aqoonaa weeye oo badda takhasus ku ahaa oo baddi kasoo fadhiistay